bismillahi raxmaan raxiim nin baa wuxuu yidhi tu kaleba lagu foorareyey taana afliyey xukuumaddeennu waxaad muddaa baryaha iyo baryaha tallaabadii ay qaadaaba inay tahay mid aan loo fadhiyin mayd maxaa ugu dambeya la yidhi kan la sii sido waxay maraysaa maanta murashaxii xisbiga u cid aqoon-yahaan jamaal cali xuseen in loo diiday inuu gebidi tago saaka subaxnimadii ilaa iminka uu ila soo hadlayey oo ay saacaddu tahay labiyo tobankii iyo saacaddu hadda waa labiyo tobankii iyo afartan daqiiqo saaka sagaalkii ilaa hadda waxaa lagu hayaa caabudlaa caabudlaa lagu hayaa beriga nishada heban halkaa fadhiisan jiro xaggaa cid malaysa aad u diidi jirey ma waxay noqotay halkaa in nishada fadhiistay dowladdii meesha fadhiisay maanta axmed maxamed maxamuud siyaaiyo saaxiibkayo marna kumay dhicin marna kumay dhicin afartankii sannadoodii oo mucaaradka ahaa gaar ahaan labaatankii dhowr iyo labaatankii sannadoodee somaliland jirtay ee uu halgan joogo intaa oo mucaaradka ahaa mar qura kumay dhicin in meel uu barayo in la ixtiraamo mooyaane oo loo kaca mooyaane loo diido inu meel maro hore umay dhicin waa kow unoqonna maysa tii u horreysay waxaan xustaa ninkii mister baxaasin loo odhan jira allah naxariiste ayaa markii caynaanshe iyo gabayare la dilay baa wuxuu yidhi taariikhda soomaalida waa markii u horreysay ee dil aargoosi siyaasihi uu dhiig ku daadiyo mana noqonaysa bui tii u horreysay si u dambaysay noqon maysa bui waa si tii u horreysay wixii ka tagtayna axmed maxamed maxamuud saaxiibkay waxaa ku qurux badnayd inaanu sunnaha xun ummadda ujeedin in dalka la kala yeesho lugta in la ii diido halkaan marayo anigoon cid wax yeelaynin haddaan cid wax yeelaya ha mar haddaan nabadgelyo ku marayo in la yidhaha halkaa tegi maysid oo kama hadli kartid oo ma qaban kartid waa wax inagu cusub oo taariikhda somaliland cusub waa halkii u sarreysay waa ninkii beriisa la tartamayey waa ninkii beriisa madaxweynenimada u shaaca muxuu rabaa isma inuu beriisa dadka yidhaahdo ha bixina oo geesna ha u bixina waa wax aad iyo aad ayaan taraa taasi waxaanu leenahay allo arrinta yaan sii fogeynin way sii fogaataa way sii xumaataa maalin bay taagneed maxamed siyaad barre waan afartaa inan soo daa aqoonyahanka qoli xidhaan maalin bay taagneyd waargaanu naga bedel maalin bay taagneyd waar waxaa iska ah qofsadan urusay inoo dayo siinayahana noo soo diray anagoo diidan isagoo wasiira annagoo nidhi bixin mayna iska ah u qabsadanay dawladdu sheef ninkan bara saarkii afar jabeen haw sheef ku shubanayo ayaa isagoo ergaala noo soo diro waxbaa dhan noogu hajabayey guriga shaqaalaha waa taariikh qaaday waa markii horreysay qoladii markii dambe ufallo baxday dhalinyartii uga fallo baxday waa markii horreysay aanu qaabanay hadalkii ninkii u horreeyey furina waxaa weeyaan jahitaani ninkii taani ahaa qolkii aqoonyahanka ka mid ahaa hadda kanadu ku nool yahay amed axamud wuu ogaa markaas berigaa ergada waxaa nuugu taban oo nuugu tagnay ee aanu ku ergeyna isaga iyo allah yarxamu ninkii loodhan jiray maxamed maxamuud laxawsi dugnaani jiray labadooda ergaanu gaar ugu diran waa arrimaa rayaal waxaanu leenahay iska ah qabsadaan cagteenu urusanay sidii loo bilaraf loo isticmaali sidaa loo isticmaalo sida afar jablaha laga daayo aanu ugu tegin ergo halkaasay berigaa taagay maxamed maxamedow maxamed siyaad barraha noqonin ma noqon kartid ma geedid aad noqoto taasoo nabad soo hargamaysay haddaad ka noqoto rugu ku dambeeya waa taqaanaa inaad er ma aha qolo maxamed siyaad barre qolonimo laguma diidin kumaynaan diidin mareexaannimo reerku ahaa laguma diidin qof ahaantiisa lama diidin maamulka iyo taladaa la diiday qaabka ahayd ha marina halkii halkaa ha marin waa kow waxaa kaloo yahayd ha hadlin ayay ahayd shalayto waxaa hargeysa ka dhacay mudaaharaad mudaharadka waxaa keenay waynu la wada soconnaa dawladda waxaa la yidhahdo waxaa loo idmiday ugu weyn ee ummadda uu deemaystaa maamul kasta waxaa loo samaystaa xataa ka qolonimada waxaa loo samaystaa nabadgelyo inaan tolki istirin inuu kala nabad qabo nafta iyo maalku nabad qabo waxaynu ognahay waxaad moodaa dawladdeennu moodaa maahe dhaba tan iyo maalintii ay kursiga qabatay wax nabadgelyada wax yeelaya mooyaane iyadu inay yeelaysa mooyaane aanay inaanay waxba hanjoodo tahay laba diblaa looga hayaa maxaa ka barxaasiya hubaal waa jabiyad madax bannaan waa nin dhalinyaraha shaqaysanaya xaq buu u leeyahay istoorkaa siinaya xafiiskiisii sagdhexa ayaa argagixisa intii afka duubatay iyo madaxa duubatay waa fi waa farcaan ka dhicin somaliland maanta ka horta hargeysa ka dhicin inta afka duubtay ayaa la toogtay loogu garguriisa xafiiskiisa ilaahay waa seejiyey wuu dhaawacmay wuu ka kiciyey ilaahay wuu qabtay wuxuu ka leeyihi inuu xabad ku dhufto ninkii yoha waa nin boliiska boliis buu ahaa waayi wuu qabtay ninkii muu dilin waxba odhanin boliiskii buu kusoo timi u yihi arrintaasi halkaasaa qabtay waa la sii daayay waayo maxaa loo jeeda markaas soo maaha inuu markaa dilay baa loo jeedaa inuu intuu xabad soo qaato kaasu dawladda u geeyey koodu marka hore uu xabad ee dhiigu ku yaallay uu ka wacaga joonaaday oo uu soo kaxeeyey hadduu soo qabtay siduu odhan lahaa maxaa u geyn lahaa dawladda buu keenay boliiskii buu keenay shalay taarki waa la sii daayay dasha iyo maalmahan dhawey ayaa waa la sii daayay sababta loo sii daayay waa maxay taasi waxaa horseeday in birmageyadii wadanka suuqa bartankiisa duhur casharkaas la gufiyo ilaahay idinka badbaadisa way furtay waddadaasay furtay waxay xalaalinaysaa in ninba ninka ag jooga xabad ku dhasay ayay xalaalinaysaa muxuu samay nabadgelyada yaan ku aaminaa marka aan boliiskii ninkii isoo doontay ee gurigeyga igu soo weeraray ee weliba ciidanka ah anugu waxaan qabaa oon sida kelima macaysa kale waxa weeye dawladdu way og tahay ninkan wuxuu u socday waanay soo dirtay haddaanay soo dirin oonay falka la wadin inanka waxbay ka qaban lahayd yani sabab aan ahayn marka dawlad maamaha wa isuu ka dhaga adeegayay inuu dadkiis dilo waxay doonaysa malaa dawlad marka kaasi dilo inuu kana dilo dabeetana ay hargeysa buuta buuta waree noqoto dadkiisa waa diiyey waana sida ugu fiican markii cabashadii dambe ay sameeyeen maxay noqotay tallaabadii ka qaday may dilin halkii la doonayey door bay qaateen waxay dhaheen ninkii halodhaa soo qabto mudaharaad bay dhigeen mudaharaadkii stoorkaa fasaxay waa salmi ciid wax may yeelaynin hubkay siteen wuxuu ahaa kamarad iyo microphone waa hubkay siteen haddii kaa la diido waxayga wacin naqaanaa yeelaysa mayno haddaa rabnaa ismaalida burburisaan ma yeelayo dadku ma yeelayo ninka doonayaa inuu burburiyo isagu ma iska tegi doona nin wasiirka daakiligan mandhowta ka maqlayay on saaxiib nahayo abtino ahay mandhowta waxaa ka maqlayay qolaa faylalkeeda xamar aanu haynona caddayntoona boorta intaad caddaynaysa kuwaa daayo haynoo hayo soo caddeeyo horta kan caddeeynu arkayna ee halkan ka dhacaya wax ka qabadkiisii me marka waxa weeye kaana been baad sheegaysaa waxaad ka hadisaa ma jirto kanna waa hawl socota oo qorshaysan oo la rabo in la sameeyo qabiillaa ku xigay oo suuqa dhexdiisa lagu toogtay oo soo xidha la waayey oo ergintaa lagu tiri markii la soo xidhay ilaa imikana wax jawaaba lagama bixin maxaa ku xigay maxamed kaahin maxamed kaahin baa ku xigay oo suuqa bartankiisa duhur carru dheer bartkiisa ilaahay xabaddiisa heshiiyey way ka jirtay baa la yidhi ilaahay heshiiyey waa waxya cajiiba aadiya allah waxaa kaloo meesha taalla waxaa kaloo meesha taalla markaa waddadaasi way furan tahay dadku isagu wuu ka dega adeegaya waxay maxamed kaahin maalinta lagu marka halkaa lagu dilo maxaa dheer ahaa maxay doonaysa dheer ahaa ilaa maanta lama soo qaban faylka haddaba xamar yaalla marka uu warcalo warcadda isagoo wasiir daakiliga ka warramayo kan cad horta indhihiisa hortiisa yaalla ha qabto berigii ingiriisku joogay ayuu jaadka mamnuucay jaadku mamnuucay dabeedna nin magaciisa talruujo iyo waxba odhan jira magac yara adag lahaabaa nin soo ashitiyey wuxuu ninkan ugu qayday dabeed waa ku yii xagan ku qayday surguriga surmi aad noo soo gashay wasuuli maya oo haddaa miyaa lagu sheegay wasuuli maya haddaan sidaad ku ogaatay gidaarka gidaarka kaad fadhiday ayaa dhinaciisa kala fadhiyay buli oo markaa raamsigaad maqashay ninkan raamsigaga maqlay buli shalayta ninkii hargi berber dhexeeda lagu dilay door dhacad muxuu arki waayey markii la dilayay ninka raamsiga gidaarka saddexaad ka maqlay waracadde faylka xamar laga soo qoray markuu maqlay kan xabadan hargeyso dhexeeda ka dhacaysa gurigiisa ka dhacaysa hortiisa ka dhacaysa wasiirka daakila ka yihi muxuu ga hadli waaye waxa weeye taasina waxa weeyaan waxaa la yidhaha shimbiraka yani caruurta waxaa lagu cabsiiyaa kasoo hoy cawsiyo biyo ku nool cawsiyo biyo ku noolsha cabsiyo biyo ku nool iyo shay guura raac iyo baa carruurta lagu cabsiiyaa shacbigu carruur maaha xamar baa laydinku wadaa mariyaal waa laga elbaxay labaatan sanood baa waxaa lagu wada xamar baa lagu wadaa iyo cali baa lagu wadaa ka bax taasoo horta tanaan kuu dhiibanay nabadgeedaan ka qabo haddaad doonaysa argeysanaysa adiyo siraayo isbedelayn haddaad doonaysa soomaalida inay isdisho isbedelaysa idinkaa ka tegi idinkaa fudud maxamed kaarin marka halkaa xabad ku dhacdo ya waxaa la rabay inuu ka soo baxa muxuu ahaa marka ilaa maanta la qaban laaya la og yahay markuu kaa heli waayo cali warcade muxuu ka ogaada ninka xabad jooga muxuu ka qabanaya hawaayan dafa waxaa weeye halka lagu wadaa waa meel qashban laakiin dadku wuu soo jeedaa wuu og yahay intaasoo dhacda oo ah mid walba ahayd haddii lagu yaqaanay dalka fuday iyo xabaddu iskula cararo waa ka waantoomay shacbigu ka ah ku burburmay somaliland
maanta waxa u dambeysay in axsaabtii siyaasadda gaar ahaan xisbiga yuuci jamaal cali xuseen safar gaaban ku jirayay gobolka buudiy ay xukuumadda ciidamada ku dhawaabto ay ku tiraahdo ma tigid maanay muuqan in berri ka maalin ay timaado in la idhaahdo gobollada qaar ma tigi doona halkaa foogdho ama kala qoqobnaan gobollada somaliland ay ka timaado
waxay xusuusisay waxay xusuusisay waxay keeni doontaa waa run xaqiiqi keeni doonta haddii dhulka la isu diido in la macdo maaha dhulka wuxuu nagu qaadaya inaynu wada joogno inaynu wada lahaano dalku waxaynu ku wada yeelanaya talada inaynu wada lahaano haddaynu talada kala yeelanno nin keliya wada yeelan maayo nin badan buu yeelanaya taladoo dhan wada yeelan maysid in baad yeelanaysaa dalka haddii la dabco in la kala yeesho la wada nin keliya wada yeelan maayo ninba in buu yeelan doonaa waana siday ahaan jirtay beeniga ma aha hanjabaadiga ma aha inaadan weyga dignin waa dariiqaynu maraysa kuxumaad ay marto nasteex waxaa la yidhaha xadiiskii nabiga ah waxa alayh salatu salaam unsur akhaaka taaliman oo matluuma waxaan uga digaya waan ka qabanaya oo aan ka waaninaya saaxiibkay mujaahidka aan wada ahayn muddada badan ku wada jiray waar waxaynu walaa lu dagaalamayna dee maahayn korta inaad fadhiisato hadduu ka ahaa kaama ahayn isma qaban karo leftana baana guddoomiye intaas sanadood ka ahaa haddana maanta waxaan samaynayaa xaasha isma qaban karto taarikhda leftana baa ceeboobaysa taasaanu kaaga digaynaa taa noo kaa keenaysaa waxa weeye intaa inaga dhaxaysa ee taariikhda ah oo berisaa noo noqonaysa annaga noqdad nagu taalla tallaabaad qaataa waxa way noqdad nagu taalla annaga damqashaa naga keenayse damac naga keeni maayo waxaana weeye haddaad meelihii diidda meelka waan kuu diiday haddaad ciidanka waxaan farayaa kuwa tali lahaa ha noqonina cid la dirto shacbigiina yaa la isu ken jirin yaa shacbiga la isu ken jirin ninkan aa maanta udiidaysaan berritu iman doonaa yaa la isu kala jirin yaa mustaqbalkiisa taariikhda ka jirin axmeddan qaarada dhulkaan wada yeelano oo talada aan wada yeelano sidaasuu nagu deeqaya
xasan guur suaashii labaadaan raacsado xukuumaddan warigin ka warramaya wargeyska horaal waa la weeraray dareen bay warbaahintu muujisay dareenkii ay ka muujinayso salli ahaa waxaa lagu xidhay qaar ka mid a warbaahinta ilmo wariyaa labaa xiran ilaa hadda lama soo dayin maanay u muuqan in maanay bar madow ku hayn xukuumaddan madaxweyne siilaaniyo oo warbaahinta ugu badan ee lasoo shaqaysa ahayd maadadii mucaaradka
maxamed maxamed maxamed siilaaniyo markii mucaaradka ahaa markii uu saxaafadda weli intuu caburiyo hor lama caburiyo dee halkii u dambaysay baa u gaadho xabad baa dawladdiisi ku ritay ciidankiisi baa ku ritay xabad markaa meel ka dambaysaa oo lagu qabtaa ma jiro isaga marna lama odhana hadle iminka shirkii maalintii la wata diidayay saxaafaddu waa sii soo bandhigtay isagoo dhaaranaya oo le shir qaran baa loo baahanyay talada waa la wada leeyahay dalkaa la wada leeyahay haddii uuna aqoonsan waayey buuhi riyaale inaanu talada la leenahay annana isaga aqoonsan maynanu madaxweyneyey axmed oo halkaa maanaan gaadhin weli maana odhan axmed ma aha madaxweyne madaxweyne baati aanu ku aqoonsanay inaad haddaba taadaan wada yeelano saxaafaddu waa tii shalaysa iyadu tii dalkoo dhami kugu filaan weynay markaad si walba uga hadashay aada usoo kiraysatay idaacadda aad usoo kiraysatay haddaad iraad si wixii aad shalaysa dadka weydiinaysay unbaa lagu weydiinayaa haddamqanin cabanaanta iska daa dalka waa lagula leeyahay haddaad jeceshay haddaad nacabto waa lagula leeyahay haddaad wanaag ku yeeli weyne xumaan baad ku yeeli hanjabaadiga maaha waa igala sawa tala baynu nahay meel kale tegi mayno kalakaxi mayno hargeysiinu wada joogina laakiin talada waa intaad leedahay, talada ogolo shalay ku cadayada yeeli maayo annagaad noo diidta qodadeydii madasha madal maaha ma- golaan la baxa gola magacaa bedela aye waayo nagu dan baan u jeedin manaan jeedin magac bedeli maxaanu samaynaa sharci ma tihidin ay axsaabtaa sharciya waaye axsaabtii baa qaatay shirki iyagina sharci maaha hadda waa kaa tira qabatay marka axmedoo taariikhda dib u eeg ma guurto shaarkaad ka tagtaabaad berita leedahay anugu ku xusuusanaya nin baa mana dhowta yidhi weligay ismaan lahay riyaala loo darsan doona waase dhacday waayo riyaal ma samayn jirin waxaad samaysay ma samayn riyaal tal dhib waxaad moodaa inuu kursiyi ku hamay dimalaa waaba weli baabu ahaaye maalintuu tegay wuxuu ku yidhi dal iyo dad nidisama kaaga tegey arinaadar waa lagugu yimaado arinaadar waa runtiisa hadda ba- iminkaanu kaa haynaa waa dalka ha burburinay marka aan kusoo gunaanidu aan kusoo gunaanidu saxaafadda waa in deg deg faraha looga qaada madaxa bannaan waa dulmageydo wuxuu yidhi ninkii odhan jiray ibrahim lincoln ee maraykanka aasaasayaashiisa ka mid ahaa ragga ninka distoorka socodsiiye ka mid ahaa baa la dhahay kunaga wuxuu yidhi dalku haddaanu saxaafad lahayn dal aan saxaafad lahayn waxaan ka jecelahay buu yidhi dal aan dawlad lahayn dawlad dal qarana oo dawlad oonay saxaafad madax banaani ka jirin waxaan ka jecelahay buu yidhi dal aan dawlad lahayn oo saxaafad leh waayo saxaafad waa waxa bani aadamku isku afarta waxaa idhaha xooluhu urtay isku gartaan dadkuna wada hadal haddaanad waxaad qabta ii sheegin waxaan aynu wada leenahay oo aanan ku dhegaysan waayo waxaynu wada leenahay ka wada hadal de waan isdila malaha waxaan ma haddaan inoo qaybsamayn haddaan meel la kala tegayn haddaad taladii diiday dena markaan isdil haddaad laakiin isdil mayno isdil mayno baada fududaad ka tegi waxaainay igu kordhisanayaaye bal iyadana isku day aan uga kordhina dee sooba dhigan hadday taas nagu dirayso awtoo ku uba agolaan lahayn malaha waxaan kusoo kobaya axmed wanaadan waa kula talinayna waa naga fulimo xumaan nagama aha waad ogeyd waad ogeyd inta goor faysax bay laba adeer baan ahay anu labadii goore labadoodu ba isharraxeen markanuu leeyay uf baa lagu yidhi anigoo faysal adeer u ah oon aabihii ilma adeer ruban nahay ayaan siiraayay haddana labadii goorba siiyey marka igama aha nacayar anada ku dhacmay qorona igama aha waa iga dan waa iga tolliimo suma- waa taan kaa raacayay shalay tobanaankii weli adigoo sharaxan ninka lafood maa siin axmed waad ogtihi marka arinaadar waxaad yeeshaa arinaadar xeeradaha burburin muggii weel ma dhaafee alloo ma iska yaadumin muggii weel ma dhaafe alloo ma iska yaadumin wuxuu yidhi nin dharkayn mudmuday hoosna maray muruux insha alle ninku hadduu madax yahay wuu aadiyad badan yahay ninku hadduu dharkayn imika geedka dharkayn kale dhaha haddaad mudmuddo caanaa ka taabta caanaa ka taabta ay kaaga dhacdaba nabad baa dhocota way gogo'daa ninka madaxdii haddii uu waxa uu madaxda ku yahay ee wanaagga ah ee tollimada ah ee talada la wada leeyahay ah uu diido wuxuu noqon hostaa ninka dharkeenka hoos maray nin dharkeen mudmuday hoosna maray maray muruux insha alleh uu murxaa axmed waa murxin inaad intaan ka ahayna waxa weeye ha murxin Laga rabtay.